dalka faransiiska oo ka mid a wadamada reer galbeedka islamarkaana kaalmaha hore kaga jira la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa xaalado cakirnaan ah kadib markii booliiska xukuumadda baariis ay toogteen wiil dhallinyaro ah oo kasoo jeeda dalka aljeeriya habeenkii afaraad oo xiriir ah oo ku beegneed xalay waxa uu faransiisku martigeliyey dibadbaxyo waaweyn oo aan nuucooda oo kale horay u soo marin dalkaas muddo tobannaan sano ah kuwaasoo ka dhashay dilka wiil dhallinyaro ah oo ay ciidamadu ku togteen xaafad ka tirsan magaalada baariis ee caasimadda dalkaas iyadoona lasoo warinaya in waxyeelo kala duwan ay ka dhasheen dibadbaxyada mudaharaadyada xoogan ee looga soo horjeeda dilka wiilka dhallinyarada ah ayaa waxaa barbar socda boob iyo gubidda xarumaha dowladda dadka caraysan ayaana la wareegay xarumo ay hub ku keedsanaayeen arrinkaasi oo sababay in xukuumaddu ay shaqaalaheeda ugu baaqdo inay ka hortagaan xaaladahan ka soo cusboonaaday dalka iyadoona muujisay walaaceeda ku aadan arrintan wariyayaal ku sugan dalka faransiiska gaar ahaana magaalada baariis ee caasimadda dalkaasi ayaa soo tabinaya in weli gudaha dalka ay ka soconayaan iskudhacyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo dadka ka caraysan dilka wiilka dhallinyarada ah waxaana shalay oo jimco ahayd ay iska horimaadyo xoogan ka dhaceen magaalada marsiiliyo ee ku taalla koonfurta dalka faransiiska taasoo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas kuwaasoo ay ku dhaawacmeen laba ka mid a ciidamada booliiska iyadoona xabsiga la dhigay siddeetan ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay guddoomiyaha xukuumadda baariis ugu magacaaban magaalada oo warfidiyeenada la hadlay ayaa ku baaqay in ciidamo dheeraad ah loo soo diro magaalada si ay uga qayb qaataan xakamaynta xaaladaha faraha kasii baxaya ee ka jira halkaas xili muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ay muujinayaan qaraxyo waaweyn oo ka dhacaya mandiqada lagu magacaabo dekada qadiimiga ah taasoo ay madaxdu sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sababta ka dambaysa qaraxyada iyagoona intaa ku daray inay aaminsan yihiin in wax khasaaro nafeed ama mid hantiyad ah aysan ka dhalan qaraxyada waxaa lasoo sheegayaa in iska horimaadyo xoogan ay ka dhaceen magaalooyinka liyon stambaj iyo nentes xaafad ka tirsan magaalada liyon ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay israsaaseyn xoogan taasoo ay madaxdu sheegeen in la baarayo waxa sababay ciidamo dheeraad ahna ay geeyeen xaafaddaas iska hor imaadyada oo markii hore u muuqday kuwo iska yar ayaa dib ka xoogeystay taasoo sababtay in dowladda faransiiska ay dadka u adeegsato wax weliba oo tabarteeda ah si ay u hor istaagto dadka dibadbaxyada dhigaya oo waxaa sii xoogeystay iska hor imaadyada tooska ah ee u dhexeeya labada dhinac kuwaasoo gacmaha la iskula tegay magaalada liyon oo kale ciidamada booliiska ee xukuumadda baariis ayaa adeegsanaya gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha dagaalka gaar ahaana kuwa loo yaqaano helikobteriska kuwaasoo isku dayaya inay xakameeyaan dadka caraysan ee dibadbaxyada ka dhigaya magaalada iyadoo sidoo kale dadkani ay magaalada angares ee dhacda galbeedka dalka faransiiska ku gubeen tiro gaadiid ah muuqaalada laga soo qaaday magaalada caasimadda ee baariis iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka faransiiska islamarkaana ay dhibaatadu ka taagan tahay ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaaray xarumo dowladeed iyo kuwo ganacsi waxaadna moodaa in goobtu ay ku hardameen ciidamo iska soo horjeeda kuwaasoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa intaa dheer tiro gaadiid ah oo waddooyinka ku gubanaya kuwaasoo iyana la mooda in miinooyin lagu qarxiyey
كانت أكثر تدميرا والمواجهات أكثر حدة في العنف والصدمات
boob iyo bililqa baahsan ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka faransiiska kuwaasoo ay ka mid yihiin baariis iyo stambaj waxaana si gaar ah loo beegsaday xarumaha dowladda iyo goobaha ganacsi ee ku yaala magaalooyinkaas inkastoo ay xukuumaddu ciidamo badan soo dhoobtay caasimadda iyo magaaladan kale haddana kuma guulaysan inay ka hortagaan boobka halkaasi ka socda mudaaharaadyadaan ayaa yimid kadib dilka wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo naa'il oo toddoba-iyo toban jir ah kana soo jeeda dalka aljeeriya kaasoo ay ciidamada booliiska rasaas kula fureen xaafadda nantere ee dhanka galbeed kaga beegan magaalada baariis ee caasimadda faransiiska dilkaasi ayaa sidoo kale sababay in booliiska xukuumadda lagu eedeeyo cunsurinimo maalintii shalay oo keliya waxaa xaafado dhowr ah oo ku yaala magaalada baariis ee caasimadda faransiiska laga soo tabiyey iskudhacyo xoogan kacdoon wadayaasha ayaa dabqabad siiyey dhismayaal ay xukuumaddu leedahay iyo tiro gaadiid ah taasoo mar kale dowladda faransiiska ku qasabtay inay ciidamo dheeri ah keento magaalada kuwaasoo aan waxba soo kordhin xaafadda ay booliisku ku dileen wiilka dhallinyarada ah ayaa waxaa sidoo kale kasoo cusboonaaday mudaaharaadyo hor leh oo ay dhigayaan dadka caraysan ciidamada ammaanka ayaa adeegsanaya gaadiidka gaashaaman si ay u kala ceyriyaan dadka isku soo baxyada dhigaya arrinta xaaladda sii cakirinaysa ayaa ah iyadoo dadka caraysan ay jabsadeen xarumo hubka lagu kaydiyo oo ku yaala gudaha faransiiska taasoo sababtay inay u adeegsadaan iska caabinta ciidamada booliiska arrinkaasi oo gebi ahaanba fashiliyey iskuday weliba oo ay dowladdu ku doonaysay inay ku qamciso bulshada wararka qaar waxa ay sheegayaan in badi hubka ay la wareegeen dadka rayidka ah ay yihiin kuwo aysan rasaasi ku jirin hadalkaasoo u muuqda mid ay xukuumadda baariis ku doonayso inay xaaladda ku dejiso booliisku waxa ay sheegayaan inay gacanta ku dhigeen tiradad ah oo hub wata kuwaasoo loo badinaya inay ka soo dhaceen xarun hubka lagu iibiyo oo ku taalla gudaha dalka faransiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo shir guddoominayay kulan deg deg ah oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan waaxda arrimaha gudaha ee dalkaasi kana dhacay xarunta wasaaradda kadib markii uu hakiyey ka qaybgalka shir ay yeelanayeen dowladaha reer yurub oo ka dhacaya dalka biljimka ayaa ku goodiyey inay si adag kaga hortegi doonaan dadka ku kacaya falalka boobka ah ama duulaanka kusoo qaadaya xarumaha dowladda
أمام هذه الأحداث اتخذنا القرار بإلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة والتجمعات في البلديات والمناطق والمؤسسات الحساسة بعموم البلاد من أجل حماية waxaan dhacdooyinkan ka qaadanay go-aan lagu hakinayo tiro xaflada iyo isku imaatinna ah oo ka dhici lahaa deegaanada mandiqadaha iyo goobaha xasaasiga ah ee ku yaala guud ahaan dalka si loo ilaaliyo nabadgelyada muwaadiniinteenna sidoo kale waxaan si adag ula tacaamuli doonaa qof weliba oo ku dhaqaaqa fal bililiqa ah ama weerar ku soo qaada xarumaha dowladda waxaan halkan baaq uga diraynaa waalidiinta kuwaasoo laga doonaya inay qaadaan mas-uuliyadda ka saaran ubadkooda iyo tan kaga aadan dowladda iyo xarumaheeda maxaa yeelay baaritaan kadib waxaan xaqiijinay in saddex meelood meel dadka xalay la xiray ay yihiin kuwa dhallinyaro ah tanina waa mas-uuliyadda saaran waalidiinta وهنا ندعو جميع الآباء لتحمل مسؤولياتهم إزاء أبنائهم وإزاء الدولة ومؤسساتها لأنه ثبت بعد التحقيق أن ثلث المعتقلين الليلة الماضية هم من المراهقين وهذه مسؤولية أولياء الأمور
iyadoo ay isku dhacyadu xalay ahaayeen habeenkii afaraad oo xidhiir ah ayay haddana xukuumadda baariis ku madax adeegaysaa inay ka guulaysan doonto dadka rayidka ah wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ninka lagu magacaabo gerard dermanin ayaa sheegay in dowladdu ay ka guulaysan doonto dadka kicinaya shucuurka bulshada islamarkaana hurinaya falalka cunfiga ah shir jaraa'id oo uu uga hadlayay arrintan ayuu ku sheegay in waqooyiga baariis oo keliya laga qabtay afar boqol toddobaatan iyo kow ruux kuwaasoo ay xabsiga dhigeen ciidamada booliiska taasoo tirada dadka la xiray guud ahaan faransiiska ka dhigaysa kun iyo saddex boqol oo ruux dermanin waxa uu sidoo kale sheegay in afartan iyo shan kun oo ka mida ciidamada booliiska lagu soo daadin doono magaalooyinka dalkaasi oo ay ugu horreyso magaalada caasimadda ah ee baariis si ay uga qayb qaataan dadaalada looga hortegaya rabshadaha waxa uu sidoo kale carabka ku dhiftay inuu yaraan afar iyo labaatan ka mida ciidamada booliiska ay ku dhaawacmeen iska horimaadyada isagoo u muuqday mid dejinaya cadhada dadka ayuuna xusay in gacanta lagu dhigay askariga dilka geystay baaritaanna lagu wado balse war goor dambe ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa lagu sheegay in iska horimaadyadii dhacay xalay oo keliya lagu dhaawacay toddobaatan iyo sagaal ka mida ciidamada booliiska lana weeraray in ka badan afartan xarumood oo ay leeyihiin booliiska dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa dhankooda ku doodaya in falalka ay samaynayaan ciidamada booliiska ay yihiin kuwo aan marnaba la aqbali karin marar badanna ay soo noqnoqdeen kuwaasoo ugu dambeyn keenay inay dhallinyaradu kacaan
أنا أم لدي ولدان ولا أريد أن يقتل بسبب مخالفة بسيطة مثل رفض التفتيش waxaan ahay hooyo haysata laba wiil mana doonayo in labadooda loo dilo arrin khilaaf ah oo iska fudud sida inay diidaan baaritaanka oo kale waxaa waajib ah inay cadaaladdu shaqayso balse waxaa sidoo kale jirta baahi ku aadan in dib u habeen lagu sameeyo booliiska العدالة يجب أن تتحقق ولكن هناك حاجة أيضا لإصلاح كبير للشرطة C'est pas la première fois que ça se produit. Ça ليست هذه المرة الأولى التي تقترف فيها الشرطة أخطاء جسيمة وفي النهاية الشبان ينتفضون ma ahan markii ugu horreysay oo ay booliisku ku kacaan khaladaad halis badan ugu dambeynna dhallinyaradu waa ay kacdoomeen nasiib darra caradan waxaa loo isticmaalay in lagu gubo hantida balse su'aashu waxa ay tahay ma jiraan miyaa khiyaaraad kale oo ay ku cabbiraan caradooda وللأسف يوظف هذا الغضب في حرق الممتلكات لكن السؤال المطروح هل لديهم خيارات أخرى للتعبير عن غضبهم؟
dowladda faransiiska ayaa wajahaysa xaalad adag waxa ay xukuumaddu soo saartay dalab ku wajahan dhammaan xubnaha wasiirada ee dalkaas kuwaasoo lagu wargeliyey inaysan ka bixin magaalada caasimadda ah inta lagu guda jiro dhammaadka waxa loogu yeero isbuuca fasaxa dibadbaxyada ayaa si tartiib tartiib ah ugu fidaya guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee faransiiska waxa ayna mudaaharaadyadani isku bedeleen asmadii ugu weyneed oo uu wajaho emmanuel macron madaxweynaha dalkaas muddada uu xilka hayo tan iyo wixii ka dambeeyey dibadbaxyadii dalkaasi ka dhacay sannadkii laba kun sideed iyo tobanka